الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo shan iyo soddonaad ee suurat الnisaa allah waxa u ihi subxaanah يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله وxau hi سبحaaنه يا أيهa الذيiنa kuwii آamanوu rumeeyayow kunوu ahaada qawaamiina kuwa ku istaagid badan ama ku qumis badan biاlqisط cadaaladda macnaha in fara badan kuwa ku taagan oo yacni ku toosan cadliga ahaada oo qawaam waa siiqatu mubaalaga macnaha noqda kuwa in fara badan ku toosan cadliga shuhadaa-a ka bedel qawaamiinada oo kunuu ahaada qawaamiina bilqist kuwa cadaaladda in badan ku taagan ahaada shuhadaa-a kuwa markhaati kaca ahaada ama ka xaale oo waxaad tidhaahdaa waxaad ahaataan qawaamiina bilqisti shuhadaa'a xaale a tihiin kuwii markhaati kacaya ee lilaahi alla dartii markhaatiga u furaya walow calaa anfusikum waxaad soo qadartaa kaana iyo isamkeeda oo maxduuf ah ay walow kaanat ishahaadatu calaa anfusikum markhaatigaas iyo shahaadada aada furaysaan haba ahaato nafihiinna dushooda kuwa aada ku furaysaan macnaha xataa haddaad naftiinna ku markhaati kacaysaan alla dartii markhaatiga u fura oo hha qarinina oo kaana iyo isamkeeda in la xadfo waa jaa-is luqada beydku waa kii ahaa wayaxdifuunaha wayubquuna alkhabar wa bacda in wallow kahiira dashtahar waxay xadfaan kaana iyo isamkeedoo wada socda khabarkana way baaqi yeelaan sida badanna waxay arrintaasi caan baxday in iyo low dabadeed marka maanta waa bacda low oo walow kaanat ishahaadatu ayaad usoo qadaraysaa kaana iyo isamkeeda waxaa la mid a xadiidkii iltamis walow khaataman min xadiidin ay walow kaana almultamasu khaataman min xadiidin kaana iyo isamkeedii baa maqan waxaa la mid a almar-u majziyun bicamalih in khayran fa khayrun wain sharan fa shar oo in khayran bacda in waxaa la jaray kaana macasmiha khabarkiina waa baaqi oo waa in kaana camaluhu khayran dee fa jazaauhu khayr camalkiisu hadduu khayr ahaa abaalmarintiisuna waa khayr marka allah waxau yihi waxaad ahaataan kuwo cadaalada ku taagan oo hor ilaahay u markhaati furaya walow calaa anfusikum ay walow kaanat ishahaadatu shahaadadaasi haba ahaato calaa anfusikum nafihiinna korkooda kuwa aada ku furaysaan aw ilwaalidayni ama labadii waalid kuwa aada ku markhaati furaysaan iyo walaqrabiina kuwii idinku dhowaa alla waxau ihi in yakun hadduu ahaaday almashhuudu lahu aw ilmashhuudu calayhi labadiiba way u suubataa in yakun hadduu ahaaday almashhuudu calayhi ka maragga lagu furayaa aw ilmashhuudu lahu ama ka loo furayaa midkuu doono ha noqdee hadduu ahaaday haniyan mid hodan ah aw faqiiran ama caydh ah faallaahu alle ayaa awlaa u xaqnimo badan bihimaa labadooda macnaha ama hani ha noqdo ama faqiir ha noqdee ilaahay baa u xaqnimo badan oo cid walba uga naxariis iyo raxmad badan wixii dantoodu ku jirtana uga aqoon badan alla waxau ihi markaa falaa tattabicu lhawaa yacni hawada ha raacina iyo naftiinu waxa ay doonayso ha raacina an tacdiluu lian tacdiluu inaad cadaaladii ka leexataan darteed hawadiinna ha u raacina marka waa marka cadliga laga dhigo min alcuduul oo leexashada ah waxaa kaloo laga dhigi karaa an tacdiluu min alcadli oo cadaaladii ah markaana waxaad tidhaahdaa falaa tattabicu lhawaa hawadiinna ha raacina an tacdiluu karaahata an tacdiluu idinkoo nacaya inaad cadaalad fashaan darteed hawadiinna haw raacina labadabana jamalku waxa uu ku xusayaa cadliga iyo cuduulkaba futuuxaat ulilaahiyaha xaashiyada jalaaleynka oo min alcadlina waa laga keeni karaa min alcuduulna waa laga keeni karaa midna waa cadaaladii midna waa leexashadii allah waxau yihi wain talwuu haddii aada leexisaan maragii oo meeshiisa ka dudaan oo qalloocisaan waa markhaati beenaalihii aw tucriduu ama aada jeedsataan oo maraggiiba aada furi weydaan waa inuu qofkii qariyo shahaadadii ah fa ina allaha alla kaana waxa uu ahaaday bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan khabiirankii xogogaalu ah yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya iyo wa rasuulihi rasuulkiisa iyo walkitaabi kitaabkii rumeeya alladii kitaabkaasoo nazala uu ku soo dedejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa oo nazala tadciifka ayaa keensanaya takraaru nusuul nusuulan bacda nusuul yacni waxa weeyaan soo dejin kolba qayboo kala dambaysa ilaan qur-aanku isagoo mufaraqa oo kala qaybqaybsan baa kolba qaybi soo degaysay wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muktin marka tadciifkaa keenaya takraaru nusuul oo marba qayb in la soo dejiyey oo nazala waa soo degay nazalana wuu soo dedejiyey oo kolba qayb buu soo dejiyey walkitaabi kitaabkiina rumeeya alladii kitaabkaasoo anzala alla uu soo dejiyey min qablu ay min qabli lqur'aan qur-aanka hortii oo kutubihii samaawiga ahaa oo dhan ku dhacaya waayo asha alkitaabu ku jirtaa waa jinsiya oo jinsul kitaab bay ku dhacaysaa kutub oo dhan wixii qur-aanka ka horreeyey oo dhan allah waxau ihi waman yakfur ruuxa ka gaalooba billaahi alle iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa ka gaalooba iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe faqad dalla kaasi xaqiiqa ahaan waa lumay dalaalan lumid lumidaasoo baciidan fog ayaa u lumay ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey humma kafaruu dabadeed gaaloobay ee iimaankii ka noqday humma aamanuu dabeed haddana rumeeyey humma kafaruu dabadeed haddana gaaloobay ee ka noqday humma isdaaduu dabadeed kororhsaday kufran gaalnimo kororhsaday bimacnaa istamaruu cala alkufri xata alqarqara ilaa naftu ay kalxamaha isugu imanayso geeridii kasoo gaadhay ku daa'imay gaalnimadii weeyaan isdaaduu kufran kuwa noocaasa lam yakun illaah ilaahay ma ahaanin liyakfira kii uu dembi dhaafaya lahum iyaga walaa liyahdiyahum kii hanuuninayana ma ahaanin alleh sabiilan ay ariiqan ila alxaq wadda ay xaqa ku gaadhaanna ilaahay ku hanuunin maayo oo ku hagaajin maayo haadihi alaayaat waxaa ku sugan wujuubu alcadli fi alqadaa'i waashahaada kow inay waajib tahay in loo cadaalad falo cadaalad lagu falo xukumka iyo markhaatiga oo dadkii marka la kala xukumaayo cadli iyo cadaalad iyo toosnaan in lagu xukumo markhaatigii marka la furayana cadaalad in lagu markhaati furo oo ilaahay darti maragga loo furo yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilaah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan xurmatu shahaadati الzuuri wa xurmatu kitmaani الshahaada markhaati beenaaluhu inuu muxaram yahay in waxa weeyaan markhaatigii uu qariyo qofkay fardu cayn ku noqotayna dee inay muxaram tahay oo maragga qadiyadda haddii dad fara badani ay og yihiin dee qofkii fardu caynkuma ahe waa fardu kifaaya kii furaba dee way ku filan tahay laakiin haddii hal qof dhacdada uu og yahay loona baahday dee inuu qariyaa waa xaaraan walaa taktumu shahaada waman yaktumha fa inahu aatimun qalbuh maragga ha qarinina iyo shahaadada ruuxa qariya qalbigiisu waa dembaabay marka yacni shahaadadii in la qariyo qofkay mutacayin ku noqotay waa muxaram dee in la leexiyaana waa muxaram oo shahaadatu zuur been lagu markhaati furo waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay kama fi lbukhaari min xadiidi anas rasuulka waxaa la weydiiyey can ilkabaa'ir markaasaa waxa uu yidhi waa alshraaku biاllah wa cuquuqu اlwaalidayn wa qatlu الnafsi markaasaa wa kaana mutaki'an fajalas faqaala alaa wa qowlu الzuur wa shahaadaة الzuur fama zaala yukariruhaa xataa qulnaa laytahu sakat rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam waxaa la weydiiyey dembiyada waaweyn markaasaa waxa u yihi waa ilaahay in loo shariik yeelo labada waalid in caaq lagu noqdo oo lagu madax adkaado naftii alla uu xarimay dilkeeda in la dilo markaasaa nebigu meel buu ku tiirsanaaye intuu soo sara fadhiistay ayaa waxa yihi alaa wa qowlu الzuur wa shahaadatu الzuur soo fadhiisashada nebigu uu tiirsigii ka soo kacay uu soo fadhiistay waxay daliil u tahay waxa uu soo wadaa culayska uu leeyahay iyo sida uu u wen yahay nebigu intuu soo fadhiistay ayaa waxa yihi war hooyaay baraaruga hadalka beenta ah iyo markhaatiga beenta ah ayaa iyaguna ka mid ah min kabaa'ir dunuub rasuulku kama zuulin inuu ku celceliyo alaa wa qowlu zuuri wa shahaadatu zuur ilaa aanu nidhi laytahu sakat alla miyuu iska aamuso aanu tamaninay inuu rasuulku iska aamuso sala allahu calayhi wasalam yacni tacabka iyo siduu ugu daalay ku celcelinta arrintaas idan wa in talwuu waa markhaatigii beenta ahaa in la leexiyo oo wejigiisii laga duwo aw tucriduu waa in la qariyo oo lagaba jeedsado labada midna ma banaana waxaa kaloo laga qaadanayaa kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilaah ciddaad markhaatiga ku furaysaa cidda dadkuugu dhow hadday tahay cid kaleba iska dhaaf ee nafsaka alatii bayna jambayk naftaada adiga waxa weeyaan kugu jirta xataa hadday tahay inaad markhaatiga hor ilaahay u furto oo aanad ka baydhbaydhin labadaada waalid haddaad ku furayso xataa hadday yihiin kuwii ku dhalay kuwii dadkuugu xigay hor ilaahay markhaatiga u fur halkaa waxaa laga qaadanayaa islaamka yacni cadaaladu waa waajib maca annaasi jamiican ku kuu dhow iyo ku kaa dheerba ku cadow kula ah iyo ku nasdheex ku ah ku gaala iyo ku islaam ah wax kale iska dhaafe yahuudi haddaad isqabsataan waa inaanad ku been abuuran wixii jirana dee gartu siday tahay waa inaad u mariso ee aanad odhan waa gaale ku moos walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa yacni cadaawadda iyo nacaybshaha haddaad u qabtaan yo idinku xambaarin inaad cadaalad fali weydaan cadaalad fala sidaasaa cabsida alle u dhow idan laabudda min alcadli aayaadkan waxaa ku sugan bayaanu arkaani aliimaan waxaa lagu caddeeyey tiirashii iimaanka aliimaanu biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir shan baa lagu sheegay aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih unbaa ka maqan aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimahaas ayaa uu ku xusay waxaa kaloo ka mida waxyaabaha aayaadkan laga qaadanayo yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu mu'miniintiiay rumeeya hadda waxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu halkaasaa laga fahmay inay mu'miniin yihiin haddana waxaa lagu yidhi aaminuu rumeeya oo waabay rumeeyeena rumayntani waa maxay waa bimacna aziyaadati wahabaat waa iimaankiinnii horena ku sugnaadoo adkaysta ku kalana kororhsadoo ziyaadsada waayo caqiidada ahlu sunnaha waxaa ka mid a aliimaanu yaziidu wayanqus yaziidu biaaca wa yanqusu bilmacsiya iimaanku aacadana waa ku kordhaa macsiyadana wuu ku nuqsaamaa oo hoos buu ugu dhacaa marka aaminuu waxaa loo leeyahay waa iimaankiinnii horena ku sugnaadoo adkaysta waxa weeyaan ku kalana kororhsada sidaa weeyaan aamanuu aaminuu faallaahu awlaa bihimaa waxayna soo martay labada shay ee aw laysugu cadfo damiirka mufrad baa loogu celiyaa ee musanno looguma celiyo oo bimacnaa axadahumaa buu ugu noqdaa oo waxayna soo martay waman yagsib khatii'atan aw isman uma yarmi bihi barii'an bihida waxaynu nidhi waxay u noqonaysaa axadahumaa khatii'ada iyo ismiga midkood ama ismiga soke marka mufrad ahaan buu damiirku ugu noqdee lama odhan uma yarmi bihima bihi baa la yidhi qur-aanka oo dhanna labada shay ee aw laysugu cadfo damiirka u noqonayaa marjica awda laysugu cadfay waxaa loogu celiyaa mufrad oo bimacnaa axadahumaa midkood buu ugu noqdaa halkanse bihimaa muhanu ugu noqday lama odhan bihi waxay culimmadu markaa halkan kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen waayo haniga iyo faqiirka labada qof ka loo markhaati kacayo iyo ka lagu markhaati kacayaa labaduba hani bay noqon karaa sidoo kale ka lagu markhaati kacayo iyo ka loo markhaati kacayaa labaduba faqiir bay noqon karaa marka haniguna xagga macnaha ayuu laba ka noqon karaa faqiirkiina labuu noqon karaa marka maadaama mid walba iskii uu laba u noqon karo ayaa bihimaa loogu celiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa in yakun haniyan aw faqiiran inuu hani yahay ha ugu habranina oo ha odhanina kani waa maalqabeene ka duwa oo maragga ha ku furina ama ha odhanina kani waa maalqabeene waxba yeeli maysee maragga ku fura maalka ha bixiye ha odhanina sidaas sidoo kale faqiirka ha uga duwinoo ha odhanina kani waa faqiir oo waa miskiina naxariis u naxariisanaysaan ha ku markhaati furinee ka duwa ha odhanina ilaahay waxa uu yidhi labadaba ilaahay baa idinka raxmad badane ama hani ha noqdaan ama fuqara ha noqdaan ee idinku markhaatiga hor ilaahay u fura qofka ha eegina laakiin xaqa eega ama hani ha noqdo ama faqiir ha noqdo faqiirnimona ha ugu dabcin oo ha uga duwina xaqa haninimona ha ugu habranina oo ha odhanina waxa weeyaan ama waa maalqabeene iska daaya ama waxbaba yeeli maysa ku fura midna ha odhanina ee xaqa uun idinku fura alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintiiyay kunuu ahaada qawaamiina kuwa ku qumis badan ama ku kicis badan oo yacni in badan ku kacayo ku taagan noqda bilqisti cadaaladda yacni cadaaladii kuwa ku qumis badan oo in badan ku qumaya oo ku istaagaya noqda shuhadaaa xaala atihiin kuwa markhaati furaya oo lilaah ay liajli illaah ilaahay dartii maragga u furaya walow calaa anfusikum ay walow kaanat ishahaadatu shahaadada aada furaysaan haba ahaato calaa anfusikum nafihiina korkoodaba ha ahaato oo xataa ciddaad maragga ku furaysaan naftiinaba ha noqoto ee ku fura aw ilwaalidayni ama labada waalid korkoogaba shahaadadu ha noqotee hor ilaahay u fura iyo walaqrabiina kuwa kuugu dhowba shahaadadu korkooga ha noqotee maragga iyo markhaatiga hor ilaahay u fura in yakun hadduu ahaaday almashhuudu lahu aw ilmashhuudu calayhi ka markhaatiga loo furayo ama ka maragga lagu furayo labadaba way u suubataaye hadduu ahaaday haniyan mid hodan ah aw faqiiran ama mid caydha midna ha ugu habranina waayo fallaahu alle ayaa awlaa u xaqnimo badan bihimaa labadooda macnaha cid walba waxa uga dhow oo uga naxariis badan ilaahii abuuray marka iyaga ha eegina ee allaha abuuray eega oo alle dartii markhaatiga u fura idinkoo dhinacna eegi falaa tattabicuu ha raacina alhawaa hawadiina ha raacina an tacdiluu lian tacdiluu waa min alcuduul eh inaad cadaaladii ka iilataan oo ka leexataan darteed hawadiinna ha u raacina ama an tacdiluu karaahata an tacdiluu nicis aad nacaysaan inaad cadaalad fashaan darteed hawadiinni ha u raacina wain taluu haddaad shahaadadii leexisaan aw tucriduu ama aad kaba jeedsataan fa ina allaha alla kaana waxa uu haada yahayna bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirankii xogogaalu ah yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintiiyey aaminuu rumeeya billaahi alle iimaankiina hore ku sugnaada siyaadsadana billaahi alla rumeeya iyo wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeya iyo walkitaabi kitaabkii rumeeya alladii kitaabkii nazala alla uu ku soo dadejiyey yacni nusuul kala dambeeyo mufaraq ah calaa rasuulihi rasuulkiisa uu kusoo duldejiyey iyo walkitaabi kitaabkii rumeeya waa jinsal kitaab kutub oo dhan buu ku dhacayaa kuwii samaawiga ahaaye alladii kitaabkaasoo anzala uu soo dejiya huwa rabbi min qablu ay min qabli lqur'aan qur'aanka hortii uu soo dejiye waa kutubihii ka horreeye iyagana rumeeya waman yakfur ruuxa ka gaalooba billaahi alleh iyo wamalaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa iyo walyowmi alaakhiri maalinta u dambaysa qiyaamaha ka gaalooba faqad dalla dhab ahaan buu u lumay kaasi dalaalan baadi iyo lumid baciida fog ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey uma kafaruu dabeed gaaloobay uma aamanuu kadib haddana rumeeyey uma kafaruu dabeed haddana gaaloobay uma isdaaduu dabadeed kororhsaday kufran gaalnimo kororhsaday oo kufriga ku daa'imay ilaa intay geeridu kasoo gaadhaysay ilan haddii ka hor ay toobad keenaan waa laga aqbalaya oo lam yakun ilaahud waxay ku dhacaysaa istimraariyada xata alqarqara haddayse wakti ka horeeya ka toobad keenaan dee waa laga aqbalaya kun jeer hadday ku noqdaanna uma isdaaduu dabeed kororhsaday kufraa gaalnimo kororhsaday ilaa geeridii ku soo gaadhay lam yakun illaah ilaahay ma ahaan liyakfira kii uu dembi dhaafaya lahum iyaga walaa liyahdiyahum kii hanuuninayana alla ma ahaanin sabiilan wado iyo dariiqay xaqa ku gaadhaan ilaahay ku hanuunin maayo bashiri lmunaafiqiina munaafiqiinta ugu bushaaree nebi muxamedow bianna lahum inay leeyihiin cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman ee mu'liman wa xanuujiya munaafiqiintaasoo aladiina kuwii ah sifaadkay munaafiqiin leeyihiin baa halkan laynoogu tirinayaa ee u fiirso munaafiqiintaasoo aladiina kuwii a yatakhiduuna ka yeelanaya alkaafiriina gaalada awliyaa xigto iyo sokeeye halkaa waxaad ka qaadataa gaal sokeeye in laga dhigto iyo saaxiib oo la jeclaadaa waa sifo munaafiq munaafiquunbaa gaal daba socda ilaahay baa caddeeyey subxaanah aladiina kuwaasoo yatakhiduuna ka yeelanaya alkaafiriina gaalada awliyaa sokeeye ay jecel yihiin min duuni illaahi muuminiinta sokadood ayabtaguuna ma waxay doonayaan cindahum gaalada agtooda ma waxay ka doonayaan alcizata sharaf iyo awood miyaa ay ka rabaan fa ina alcizata cizadu lilaahi alla ayay u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed waqad nazala xaqiiq ahaan waa soo dejiyey alleh calaykum korkiina ayuu ku soo dejiyey fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ayaanu ku soo dejiyey an idaa samictum anahu ana almra washana waa antu waa mukafafa markaa damiiru shani usoo qadar an idaa samictum ay anahu shanigiiyo arrinku inuu yahay idaa samictum markaad maqashaan aayaati illaah ilaahay aayaadkiisii markaad maqashaan oo yukfaru lagu gaaloobayo bihaa aayaadkii oo yustahza-u lagu jeesjeesayo bihaa aayaadkii aayaadka alle markaa maqashaan makfuuran bihaa wa mustahza-an bihaa iyagoo ah kuwa lagu kufriyey oo lagu jeesjeesay falaa taqcuduu dee ha la fadhiisanina macahum iyaga kuwaa ilaahay aayaadkiisa ku kufrinaya ee ku jeesjeesaya xataa yakuuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiidin war gayrihi ay gayri lkufri kufrigaa war aan ahayn ilaa intay ka gelayaan ha la fadhiisanina marka damiirka in kufriga loo celiyo iyo istihzaaga in loo celiyo waxa awleysan kufriga waayo istihzaagu waa min mufradaati lkufri waa noocyada gaalnimada nooc ka mida istihzaagu iyo kufriga ka caamsane damiirka kufriga u celi oo war aan kaa gaalnimada ahayn intay ka gelayaan ha la fadhiisan waxa kaloo kuu bannaan oo kaba caamsan sida jamalku xaashiyada futuuxaatulilaahiyaha uu ku tilmaamayo inaad damiirka xadiid ahaan ugu celiso oo shamlisanaya kufriga iyo istihzaa labadaba oo aad tidhaahdo hayrihi ay gayri xadiidi lkufri waalistihzaa ilaa ay ka gelayaan warka gaalnimada iyo jees-jeeska war aan ahayn ilaa ay ka gelayaan ha la fadhiisanina innakum idinku idan markaas aada la fadhiisataan iyagoo kufrigaa ku jira mithluhum iyagoo kalaa tihiin dee kama duwanidin iyagoo ku jeesjeesaya ku gaaloobaya haddaa iskala fadhiisataan oo raalli ka noqotaan la mid baa tihiin ee kama duwanidin ina allaha alleh jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta kii kulminaya weeyi iyo walkaafiriina gaaladaba fii jahannama jahanamo dhexdeeda ayuu ku kulminayaa jamiican xaal ay yihiin dhammaantood oo gaalo iyo munaafiqiine adduunka gaalnimo siday ugu kulmeen ayay aakhirana jahanamo ugu kulmayaan munaafiqiinta sifaadkoodiibaa weli socdee waxaad tidhaahdaa munaafiqiintaasi aladiina kuwii weeyi haddaad ka goosatana waad heshaa ood mubtada khabarkiisii maxduufiya ka dhigto oo tidhaahdo hum munaafiqiintu man hum markaa waxay noqonaysaa jawaabu su-aalin muqadar aladiina waa kuwe yatarabasuuna idinla sugaya bikum idinka ayiddawaa'ira masaa'ibta wareegta kuwa idinla sugayaa waa munaafiqiinta eele talow goormay ku dhici mu'miniinta fain kaana hadduu idiin ahaaday lakum idinka mu'miniintiiyay fatxun furasho min allah ilaahay xaggiisa furasho hadday idinka sugnaatay aada gaaladii furateen oo ka guulaysateen oo qaniimo ka qaadateen qaaluu waxay odhanayaan munaafiqiintu alam nakun miyaanan ahayn macakum idinka la jirkiina mu'miniintiyey oo miyaanan idinka idinku tirsanayn qaybta iyadana siiya marka alam nakun macakum nafyigaasi waa bimacna alihbaat oo waxaa qaacida a luqada wa nafyu nafyi ihbaatun nafyi haddii lasii anfiyo waa la sugay marka lam waa naafiyo istifhaamta ka horeyse alamna waxay qabtaa macno nafyi waa laba nafyi oo iskale bay ka dhigan yihiin macnuhu ihbaat buu isku rogayaa oo qaaluu kunnaa macakum weeyaan macnuhu waxay odhanayaan soo nakii idinla soconay idinla jiray wain kaana hadduu ahaaday lilkaafiriina gaaladana nasiibun qayb guulihi oo gaaladu ay libinta helaanna qaaluu waxay odhanayaan alam nastaxwid miyaanaan idinka gacan sarrayn calaykum idinka gaaladiyay oo dabeed wanamnackum miyaanaan idinka mancin min almu'miniina mu'miniinta ilain munaafiqiintu mu'miniintay ku dhex jiraana waxay odhanayaan markaanu annakoo mu'miniintii la soconna laydin jabiyey kuwii idinka idinku guntaday ee dilkiina diiday ee ragga daaya yidhi ee galladda idinku lahaa annaka miyaanaan ahayn qaybteediina siiya marka waa niman dee cid walba iska dhisayo oo doonaya mu'miniintana inay la daaqaan gaaladana ay qeybtooda ka qaataan alla waxau ihi faallaahu alleh yaxkumu isagaa kala xukumaya baynakum dhexdiinna yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walan yajcala allah ilaahay uu yeeli maayo lilkaafiriina kuwa gaaladaa cala almu'miniina mu'miniinta korkooda sabiilan waddo ay ku dabargooyaan ama ay kaga libin helaan ilaahay uu yeeli maayo gaalada aayaadkan waxaa ku sugan xurmatu itikhaadi alkaafiriina awliyaa min duuni almu'miniin inay xaaraan tahay gaalo in laga weli yeesho oo lasoo dhowaysto mu'miniinta sokadood ka weliyeelashada gaaladu in saaxiib laga dhigtay noqonaysa in xumaanta lagu adeecay noqonaysaa in loo iisho oo xaggooda waxa weeyaan wax la mooday noqonaysaa in la jeclaado oo qalbiga laga jeclaaday noqonaysaa in waxa weeyaan had iyo jeer gaalka qofka mu'minkii uu u arko isagoo islaama haddana gaal inuu ka sarreeyo oo isaga cise iyo sharaf u moodo ayay noqonaysaa waxyaabahaas oo dhan waa noocyo ka mida muwaalaat lkufaar mu'miniintana laga manciyo oo loo diiday ruuxa mu'minkaa markaa maxaa waajib ku ah ninka gaal la yidhi inaanu marnaba qalbigiisa ka jeclaan sokeeye iyo saaxiibna ka dhigan laba arrimoodna waa kala duwan yihiin gaalka in adduunye ahaan lagu macaamilo ood ama aduu u shaqayso ama isagu uu kuu shaqeeyo ama macaamil kaloo adduunye idin dhex maro taasi waa gaal waanay bannaanta laakiin gaalka waxaad kala shaqaysan kartaa macaamilana idin dhex mari kartaa adoo isaga iyo gaalnimadiisa nacab oon jeclayn ilain dan adduunye way idin kulmin kartaa laakiin maxaa la diidayaa gaalkii inaad u sacabatunto inaad saaxiib ka dhigato inaad sokeeye ka dhigato inaad jeclaato marka kala diidayaa kaas weeye in la adeeco oo gaalo waxay ina amrayaan ay ina farayaan la yidhaha sidanay yidhaahdeen oo la fuliyo waa nooc min almuwaalaat waxaa laynoo caddeeyey bayaanu ana muwaalaati alkaafiriin min sifaati almunaafiqiin gaalo in la xidhiidhiyo oo sokeeye laga dhigtaa sifo mu'min ma aha ee waa sifo munaafiq wakhtigaynu maanta nool lahayna nifaaqa iyo ehelkiisu way badan yihiin laakiin mu'min ow iska ilaali sifo sifaadkii munaafiqiinta ka mida in lagaa helo waxaanad ogaataa gaal inta aad u dhowdahay ee aad xidhiidhinayso eed jeclaanayso nifaaqna waa kuu dhowya oo kaama dheera inta aad gaal ka fog tahayna nifaaq waa kaa fogaya marka in aada iyo aada looga digtoonaado waxa weeyaan muwaalaadka gaalada iyo jacaylkooda oo aan loo tanaasulin oo waduu low tudhinu fayudhinuun diintaadii wax ka mida inaad uga tanaasusho ood u dabacdo gaal bay odhanaya darteed waa nooc min almuwaalaat aayaadkan waxaa ku sugan albaaciu linnaasi calى muwaalaati اlkufaari alragbaة fi اlciza warafcu اlmadalla wahada baطil faina alcizaةa lilahi walaa tuطlabu minhu ila biطaacatih dadka waxaa ku xambaaraya gaal daba orod oo xidhiidhiyoo jeclow waxay ka doonayaan cizi iyo sharaf iyo dulli inay ka durkaan xaqiiqa ahaanna arrintaasi waa baatil oo cizada allah iskale keligii ciziga alla uu leeyahayna allaha casiiskii laguma doono laguma dalbo ilaa biaacatihi aacadiisa mooye wax kale ilaahay aacadiisaa lagu cizoobaa macsiyadiisana waa lagu duloobaa man yurid alciza falyuic alcasiiz xikmaddu waxay ahayd qofka cizi doonow ama man yurid alciza sharaf iyo cizo qofka doonayo falyuic alcasiiz ilaaha casiiskae cizadu ay gacantiisa ku jirto ha ateeco aacadiisuu cizo ku gaadhaya maquuladii mashhuurka ahayd ee cumar ibnu khadaab laga soo warin jirayna maxay ahayd naxnu qowmun acazana allahu bilislaam famahma ibtagayna alcizata min gayrihi adallana allah waxaanu nahay dad ilaahay ku sharfay islaamka mar kastoo meel aan islaamka ahayn cizi iyo derajo aanu ka doonnana ilaahay waana duleeyaa waa xaalka mu'miniinta maanta cizigiibay ka dooneen gaalo oo ilaahay waa duleeyey cizigay lahaayeenna usoo noqon maayo muminiinta ilaa ay diintoodii usoo noqdaan iyo darajada iyo ciziga ka doonaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alridaa bilkufri kufrun kamaa ana aridaa bilismi ismun gaalnimo in raalli laga noqdaa iyadaa gaalnimo ah sida dembi in raalli laga noqdaa ay dembi u tahay oo allah muxuu yidhi inakum idan miluhum kuwa gaalnimada iyo jees-jeeska ku jira haddaad iskala fadhiisato adigoo raalli ka ah la mid baa tahaa layidhi waxaa halkaa culimmadu ay ka qaateen qaacidada ah dee alridaa bilkufri kufrun gaalnimo qofka raalli ka noqdaa waa gaalnimo oo kufriguu ku dhacaya idan waxaa waajib ah meesha ilaahay aayaadkiisa lagaga gaaloobayo iyo golaha lagu jees-jeesayo ilaahay diintiisa inaad isaga durugto qof uunbaa loo ogolaya halkaa inuu galo kufriga iyo istihzaa u ka socdo waa man ya'muru bilmacruufi wa yanhaa cani ilmunkar ruuxa ugu gelaya inuu wanaagga faro xumahana u diido xujadana ku oogo xaqana u caddeeyo laakiin waan iska hoganayaa waan iska fadhiisanaya oo raalli baan ka noqonayaa dee diintaadaad ku waayeysa waa arrin culus oo aan fududayn marka inakum idan miluhum iska ilaali meel ilaahay diintiisa lagu jees-jeesayo ama lagu kufrinayo inaad aaya raalli ka noqotood u camirtood higilka u badiso iska ilaali diintaada waxbay yeelaysaa waxaa aayaadkan ku sugan takafala allahu bicizati lmu'miniina asaadiqiina falaa yusalitu calayhim alacdaa fayastasiluunahum wayudiluunahum ilaahay wuxuu u kafaalo qaatay mu'miniinta dhabta ee iimaankooda ka run sheegay inuu cisaynayo oo aanu ku sallidayn gaal dabargooye ama libinta ka hela walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila laba tafsiir baa ku jira walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan ilaahay gaalo ugu yeeli maayo mu'miniinta korkooda waddo ay ku dabargooyaan waa lagu fasiray oo xataa hadday ka guulaystaan oy ka gacan sarreeyaan waddo ay ku gumaadaan oy ku dabargooyaan ilaahay u yeeli maayee mu'miniinta iyo xaqu weligood baaqi bay noqon oo maantaba dee iyagoo inaga gacan sarreeyo oo awood iyo xoog isbidaya dee haddana ahlu iimaankii may dabargoyn taa waa lagu fasiray oo sabiilantu ay tahay sabiilul isti'saal waddo dabargoyn ilaahay u yeeli maayo oo dee laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yadurhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa yaatiya amru llahi wahum calaa dalik mar walba haddii la taag daran yahay iyo haddii xoog laleeyahayba ahlul iimaanka cid unbaa baaqi ka ah waxaa kaloo lagu fasiray sabiilan lilhalabati walintisaar ilaahay uba yeeli maayo gaal inuu mu'min libinta iyo guusha ka helo suurtagalba ma aha oo sow kuwan horena uga helay imikana ka helay waxaa looga jeedaa mu'miniinta dhabta ee iimaanka ka run sheega maaha iimaan kasta waa mu'miniinta xaqiiqiga ah marnaba gaal ka sarrayn maayo hadday dhacdo inuu libinta ka helana waa dembi iyagu ay galeen oo ghaswatu uxud maxaynu ku soo maray jabkii ku dhacay nebi moxamed oo jooga waa macsiyaday saxaabada qaarkood sameeyeen sababteeda marka macnuhu waxa uu yahay mu'miniintu hadday toosan yihiin oonay iyagu baydhin gaal libinta kaba heli maaye iyagaa ka helaya marka uu gaalku libinta ka helana waa dembi iyagu ay galeen wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir muwaalaadka haddaan dib ugu noqdo suurtagal ma aha in qalbiga qofka ay ku kulmaan jacaylka ilaahay iyo jacaylka gaaladu waa mustaxiil ibnulqayim waxa uu ku yidhi fi lkaafiyati shaafiya shardu lmaxabati an tuwaafiqa man tuxibu calaa maxabatihi bilaa cisyaanin faida dacayta lahu lmaxabata mackhilaa fika maa yuxibu faanta duu buhtaanin atuxibu acdaaa alxabiibi wataddaci xuban lahu maa daka fi imkaani wakada tucaadii jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu ya akha shayطaani ibn اlqayim waxa uu yihi shardu lmaxabati an tuwaafiqa man tuxibu calaa maxabatihi bilaa cisyaani haddaad ilaahay jeceshoy kaa dhab tahay jacaylka shardigiisu waxa weeye inaad waafaqdo allaha aada jeceshahay jacaylkiisa iyo waxa uu jecel yahay inaad waafaqdo oo aanad caasiin faida dacayta lahu lmaxabata maca khilaafika maa yuxibu faanta duu buhtaani haddaad ku andacooto alla inaad jeceshahay adoo khilaafaya wuxuu alla jeclaa been baad sheegto runtaa ma aha atuxibu acdaaa alxabiibi wataddaci xuban lahu maa daka fii imkaani ma waxaad jeceshahay allahaad lahayd waan jecelahay cadowgiisii miyaad jeclaanaysaa adoo ku andacoonaya allaan jecelahay arrintaasi suurtagal ma aha oo ma ansaxayso macnaha inaad tidhaahdo allaan jecelahay ilaahay kuwii cadowga la ahaa ee allow necbaana waan jeclaanayaa labadaasi ma ansaxayso oo qalbigaagu labadaa ma qaadayo ama ilaahay unbaad jecesha oo gaalo waad necab tahay ama gaalaad jeceshahay oo jacaylka alle waa beentaayo runtaa ma aha laakiin gaalna waan jecelahay allana waan jecelahay laabtaadu ma wada qaadi karto waxa uu sheekhu yidhi wakada tucaadii jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu yaa akha shayطaani sidoo kale waxaad la colaytamasaa adoo weliba ku dadaalaya kuwuu ilaahay jeclaa ee awliyadiis iyo addoommadiisii baad col la tahay maxabadaada iyo jacaylkaad alla jeceshahay mee walaalkii shayطaanow akha shayطaan wuxuu ku tilmaamay inuu shaydaan la walaal yahay waayo ruuxa isagoo le allaan jecelahay kuwuu ilaahay jeclaana la colaytamaya ee la dagaalamaya kuwuu ilaahay nacay ee colka ula ahaana jeclaanaya ee soo dhawaysanaya dee waa akhu shayطaan waana beentii waxa uu sheeganaya marka calaa kullin ruuxa muuminkii waa inuu ka fogaado sokeeyanimo iyo saaxiibnimo iyo jacayl gaal waa inuu ka durko sidaynu hore usoo tilmaanayna macaamilo adduunyo iyo shaqo adduunyo iyo jacayl qalbi iyo muwaalaadna waa kala duwan yihiin oo isku mid ma aha alla waxau uhi bashiri lmunaafiqiina nebi moxamed oo munaafiqiinta ugu bushaaree biana lahum inay leeyihiin cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman ay muhliman xanuujiya munaafiqiintaasi aladiina kuwii weeyaan yatakhiduuna ka yeelanaya alkaafiriina gaalada awliyaaa sokeeye min duuni lmu'miniin mu'miniinta sokadood ayabtaguuna ma waxa ay doonayaan cindahum magaalada agtooday ka doonayaan alcizata sharafta iyo ciziga fa ina alcizata waaye cizadu lilaahi allay u sugnaatay jamiican xal ay tahay dhammaanteed waqad nazla xaqiiq ahaan buu alla u soo dejiyo calaykum korkiina ugu soo dejiyey filkitaabi kitaabka dhexdiisa alla waxa uu ku soo dejiyey an idaa samictum annahu shaniye arrinkiiyo xaalku waxa uu yahay idaa samictum markaad maqashaan aayaat illaah ilaahay aayaadkiisa markaad maqashaan aayaadkaasoo yukfaru bihaa laga kufriyayo laga gaaloobayo oo wayustahza-u lagu jeesjeesayo bihaa aayaadka markaad maqashaan falaa taqcuduu ha la fadhiisanina macahu macooda culimmadu waxay yidhaahdeen kullu aayatin nasalat fi lkufaari tajuru bidayliha calaa cusaati lmuslimiin aayad kastoo gaalada kusoo degta ama gaalo ka warramaysa waxay faraqa iyo dacalkana ku jiidanaysaa cusaada muslimiinta macnuhu waxa uu yahay dee kaafirka waciidka iyo goodiga kusoo arooray lagaga hadlayo waxa uu shamlisanayaa qofka muslimka ee caasiga ah ee camalkaasoo kala sameeya markaa majliska kufri lagu hayo waxa soo gelaya oo isagana aanay bannaanayn in lala fadhiisto majaalista macsiyada iyo bidcada lagu hayo halkii bidca iyo baadi lagu hayo ama macsiye iyo dembi kale walow gaalnimabayay gaadhine waxa kuu taalla falaa taqcuduu macahum ee kufriguun ma aha hala fadhiisanina falaa taqcuduu hala fadhiisanina macahum macooda iyaga hala fadhiisanina xataa yakuuduu ilaa ay ka gelayaan fii xadiiin war warkaasoo hayrihi ay gayri xadiidi lkufri waalistihzaa warkaa gaalnimada iyo jees-jeeska war aan ahayn oo kale ilaa intay ka gelayaan hala fadhiisanina ka faaruqa allah waxau ihi innakum idinku idan markaas aada la fadhiisataan iyagoo sidaasa miluhum iyagoo kalaa tihiin markaa ina allaha alla jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta waa kii kulminaya iyo walkaafiriina kuwa gaalada ah fii jahannama jahannama ayaa uu ku kulminayaa jamiican xaal ay yihiin dhammaantood aladiina waa kuwii munaafiqiintu yatarabasuuna idinla sugaya bikum idinka ay dawaa'ira balaayooyinka wareega waa kuwa idinla sugaya fain kaana hadduu idiin ahaado haddaba lakum idinka muuminiintiyay fatxun furasho min allaahi alle xaggiisa hadday idinka ahaatay oo gaaladii aada furataan oo ka guulaysataan qaaluu waxay odhanayaan munaafiqiintii alam nakun miyaanan ahayn macakum idinka la jirkiina dee qaybteediina siiya wain kaana hadduu ahaaday lilkaafiriina gaaladana nasiibun qayb guul ah gaaladu hadday guul gaadhaanna qaaluu waxay odhanayaan oo gaaladii ku odhanayaan alam nastaxwid calaykum miyaanaan idinka gacan sarrayn gaaloy oo wanamnackum aanaan idinka mancin oonaan idiin diidin min almu'miniina mu'miniinta mu'miniintu markay idinka gacan sarreeyeen ee aanu la soconnay kuwii idinka idinku guntaday ee dilka idiin diiday annaka miyaanaan ahayn wax yagiina siiya faallaahu alla ayaa yaxkumu kala xukmaya baynakum dhexdiinna yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walan yajcala allah ilaahay uu yeeli maayo lilkaafiriina kuwa gaalada ah cala almu'miniina mu'miniinta korkooda ugu yeeli maayo sabiilaa waddo ay ku dabargooyaan ama libinta ay kaga helaan u yeeli maayo alleh ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas allah waxau ihi ina almunaafiqiina kuwii munaafiqiinta ahaa ee kufri calooleedka qabay uurka gaalada ka ahaa afkana iimaanka ka muujisanayay yukhaadicuuna allaha ilaahay ayay dhagrayaan walxaal bay ilaahay dhagrayaan huwa allana khaadicuhum iyaga uu dhagrayo oo dhagartay dhigayaan tu ka daran u dhigayo waidaa qaamuu markay u kacaan munaafiqiintu ila salaa salaada xaggeeda markay u kacaanna qaamuu waxay kacayaan kusaalaa xaal ay yihiin kuwa caajis ah wahsanaya oo aan nashaad iyo firfircooni lahayn ilan cibaadadan u dhandhamayno way isqaadayaan uune yuraa-uuna annaasa yuraa-uuna xaal ay istusayaan bay u kacayaan salaadii annaasa dadka oo weliba intaysa soo qaadayaanna waa ha laydin arko walaa yadkuruuna allaha ilaahayna xusi maayaan ilaa qaliilan ay ilaa dikran qaliilan xus yar mooyaane ama ilaa qaliilan ilaa zamanan qaliilan wakti yar mooyaane wax kalaba alla xusi maayaan mudabdabiina xaale ay yihiin kuwa la celceliyey bayna dalika ay bayna alkufri waaliimaan gaalnimadaa iyo iimaanka dhexdooda kuwa la celceliyey xaal ay yihiin oo macnaha kolna dhinaca gaalada ay u dhaqaaqayaan kolna dhinaca mu'miniinta oo labada dhinacba ay kolba dhinac qabanayaan laa ilaa haaulaa laa mansuubiina ilaa haaulaa kuwaa mu'miniinta ah kuwa loo nisbaynayo oo lagu tirinayo may ahaanin walaa ilaa haaulaa walaa mansuubiina ilaa haaulaa kuwaas gaaladana kuwa loo nisbaynayo oo lagu tirinayo may ahaanin macnaha waxaa loo jeedaa dee xaqiiq ahaan waa gaalo laakiin xagga muuqaalka guud dee kolna mu'miniintay dhex socdaanay ku jiraan kolkay gaalada u dusaanna iyaga ayay la socdaan marka qolana si cad ulama socdaan ee labada qoloba waa laba ka dhaxeeye alla waxau ihi waman yudlil illaah ilaahay ruuxa u halleeyo falan tajida u heli maysid lahu isaga sabiilan ay ariiqan lilhidaaya waddo aad ku hanuuniso u heli maysid yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiyay laa tattakhiduu ha ka yeelanina alkaafiriina kuwa gaalada ah awliyaaa sokeeye min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadood bal inta jeeray lasoo celcelinayo muwaalaat lkufaar waxaad garanaysaa dee waxaan dadka maanta lagu ibtileeyey lagu imtixaamay wax culus oo yacni aada iyo aada u weyn inuu yahay waxaad ka garanaysaa sida qur-aanku intaasoo jeer u soo celcelinayo ilan dadkan waa la ysku imtixaamo qaar fara badan ayaa ku dagmaya oo nifaaq ku dhacaya oo gaal hoosta ka gelaya alla waxa uhi aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi alle calaykum korkiina aad ugu yeeshaan sultaanan xujo mubiinan cad oo idinku cadaabo cadowgiinana idinku sallido maanta waxa ugu weyn ee gaal mu'min loogu salliday waa limuwaalaati lmu'miniina lilkaafiriin markay mu'miniintii gaaladii sokeeyo saaxiib ay jecel yihiin ka dhigteen ayaa lagu sallida oo dubbe lagaga dhigay ooy dusha ka haystaan laakiin hadday diintooda usoo noqon lahaayeen gaalna isaga haajiri lahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cisayn lahaa aayaddaa laga fahmaya aturiiduuna an tajcaluu lilaahi calaykum sulطaana mubiina waxyaabaha gaal lagugu sallidayo waxaa ka mid a inaad weli ka yeelatood sokeeyo ka dhigato adaa lagugu sallidaya markaa oo lagugu cadaabaya marka waa cadaab adduunyo kii aakhiraba intaan la gaadhin alla waxa uhi ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiintii fi darki lsfali dabaqada hoose ayay ku sugan yihiin oo min annaari naarta ah annaaru darakaat kamaa ana aljannata darajaat jannadu waa darajooyin kala sarreeyo siday u kala sarraysay u kala fadli badan tahay jannadu wannaaru darakaat naartuna waa darakaad dabaqyo kala hooseeyo oo siday u kala hoosayso ayay u kala kulushay u kala cadaab badantah markaa munaafiqiini salka ugu hoosaysay naar ka gelayaan sababtu waxa weeye gaalka gaalnimadiisu ay caddahee bannaankaa jooga inta uu muslimiinta yeelay waxa ka badan inta munaafiqa safka islaamka ku dhex jiraa uu yeelay waayo kani afka baarkiisiina waa ka muslim uurkana waa ka gaal marka waxaa u suurtagal ah inuu safkii islaamka hoosta ka dumiyo marka maadaama uu ka dhibaato badan yahay gaalka gaalnimada caddaystay isagaa ka cadaab badan oo ka cadaab kulul gaalkaa waadixa ah alla waxa uhi walan tajida u heli maysid lahum iyaga nasiiran mid u heliyo u gargaara ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenoo wa aslaxuu hagaajiyey waxay xumeeyeen oo nifaaqiina ka soo noqday oo wactasamuu cuskaday billaah ilaahayna cuskaday iyo xadhigiisii oo wa akhlasuu u badhax tiray diinahum diinkoodana lilaahi alla u badhax tiray fa ulaa'ika kuwaasi maca almu'miniin mu'miniinta la jirkooday ahaadeen mu'miniinta la jirkooday ahaadeen oo wa sawfa yu'ti illaah ilaahay wakhti dambe ayuu siin doonaa almu'miniina mu'miniinta ajiran abaal abaalkaasoo cadiiman weyn maa yafcalu llaahu muxuu ku falayaa alla bicadaabikum cadaabkiina waxba ku fali maaye marka maa maadaa istifaamiyadihi waa bimacna nafyi waa sida jalaaluddiin asuyuuti uu marayo in maada laga dhigay istifhaamiyo macnaheedu nafyi yahay oo maa yafcalu llaahu bicadaabikum waxay ka dhigan tahay ay laa yucadibukum waxba ku fali maayo cadaabkiina oo idin cadaabi maayo waxaa kaloo bannaan in naafiyaba laga dhigo oo maa yafcalu llaahu waxba ku fali maayo alla bicadaabikum cadaabkiina marka haddaad naafiye ka dhigtana waa cadaabkiina waxba ku fali maayo haddaad istifaamiye ka dhigtana muxuu ku falayaa waa su-aale waxba ku fali maayo waanay isu imanayaan oo marka istifaamiye laga dhigana waxa uu jalaalaynku leeyahay alistifhaamu bimacna nafyi oo waxay ka dhigan tahay ay laa yucadibukum idin cadaabi maayo laakiin waa goorma in shakartum haddaad ilaahay u mahadnaqdaan oo wa aamantum rabbi aada rumaysaan wa kaana allah ilaahay waxa uu ahaaday shaakiran kii addoonkiisa u mahadnaqaya ee wanaagga uu sameeyo ku abaalmarinaya caliiman ee u cilmi badan shukri-naqa ilaahayna waa sifo u qalantay ilaahay weynadiisa iyo cadamadiisa oo shukriga aadamaha iyo shukriga ilaahay dee isku mid ma aha laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir hadihi alaayaat waxaa ku sugan bayaanu sifaati lmunaafiqiin waxaa laynoogu caddeeyey munaafiqiintu tilmaamaha ay leeyihiin wax ka mid ah oo waxaa ka mid a khidaaca ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum alkhidaacu gayra alkhiyaana khidaacu waa ka duwan yahay khiyaanada khiyaanadu waa khiyaano la sameeyey fii mowqif alitimaan meel laysku aaminay in ballanta laysaga baxo qadri la sameeya khiyaano la ydhaah laakiin khidaacu waxa weeyi dad dagaal ka dhaxeeyo on waxba isku reebanayn tab iyo xeelad iyo dhagar hoose in laysku dhigo ilan cadowga aada si cad u dagaalamaysaan dee hadh laysku jiidi maayo marka khidaacu waa min alkhudca waa xeeladii iyo tabtii iyo dhagarhtii laysku dhigayey iyada oo lays og yahay oo laysu bedheedhayo oo waxba laysku reebanay khiyaanaduse waxa weeye qofkaad heshiiska ahaydeen oo aada hoos u dhagarto ayaa la yidhaha alkhiyaana sidaa darteed ayaa khiyaanadu ay u tahay madmuumatun muطlaqan wa muqayadatan muطlaq iyo muqayadba mar walba khiyaanadu waa madmuum marna lama ammaanin laakiin khidaacu mar buu mamduux yahay oo marka uu yahay fii wajhi lmuqaabala cidda samaynaysa lagu samaynayo rasuulkuna waa tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo waxa uu yidhi alxarbu khudca dagaalku dee waa tab iyo xeelad dhagar laysku dhigayo oo cadowgaaga wax walba dee u muujin mayse waa la ysdhagrayaa haddaba ilaahay tabaaraka wa tacaala yacni khidaaca iyo makriga iyo kaydka waxaa loogu sifeeyaa muqayadatan sifaadkaasi iyagoo ku qaydan cidda ficilkaa samaysa alla inuu ku samaynayo taasina waa kamaal ee naqsi ma aha oo waxaa la yidhaha asifaat almuqayada waa sifaadka lagu qayday uun inay ku yimaadaan calaa wajhi lmuqaabala cidda samaysa alla inuu ku sameeyo si mudlaq oo madax bannaan ilaahay looguma sifeeyo magacna ilaahay loogama bixiyo oo dee maakir iyo mukhaadic iyo kaa-id la odhan maayo tacala lahu can dalika culwan kabiira laakiin si muqayada oo ku qaydan oon ficilka cidda samaysaa loogu sifeeyaa oo imika ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum waxay la mid tahay wayamkuruuna wayamkuru llahu khiyaanaduse way ka duwan tahay oo si mudlaqa iyo si muqayada midna alla looguma sifeeyo alla waxa u ihi wain yuriiduu khiyaanataka faqad khaanuu llaha min qablu faamkana minhum hadday doonaan nebi maxamedow khiyaanadaada horay isugu dayeen alla inay khiyaameeyaan fa amkana minhum wuu idin makansiiyo gacantuu idin geliyo oo waa ka libin hesheen shaahidku waxa uu yahay markii la yidhi faqad khaanuu llaha min qablu fa khaanahum lama odhan sida wayamkuruuna wayamkuru llah sida loo yidhi yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum lama odhan faqad khaanuu llaha min qablu fa khaanahum ila waa muqaabale lama odhan waayo waa mamnuuc ilaahay waa ka nasahan yihi laakiin waxaa la yidhi fa amkana minhum marka halkaa waxaa laga fahmayaa khiyaanada xataa min baabi almuqaabala wataqyiid inaan alle loogu sifayn karin laakiin khidaacu waa min baabi almuqaabala cidda dhagartaa samaysa dhagartaatu ka daran ayuu alla u dhigayaa weeye ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wa huwa khaadicuhum khidaacooduna waxa weeye waa idhaaru idhaaru liimaani maca ibtaani lkufri waa inay iimaan muujistaan iyagoo gaalnimo qarsanaya dhagarta ilaahay ku dhigay waxyaaba waxaa ka mid ah adduunka waxay muujisteen waa laga aqbalo dhiiggoodii waa lagu dhowray aakhirana waxay adduunka muujisanayeen hadduu soom yahay hadduu salaad yahay hadduu jihaad yahay waxba umay tarine ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waa dhagarta ilaahay u dhigay ka mid tahay adduunkii inaan looga dhigay inay wax u tartay laakiin aakhiro aanay waxba u anficin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan qubxu riyaai wadamu lmuraa'iin istuska iyo ehelkiisa in la caayo la ceebeeyey waana sifaadka munaafiqiinta qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas oo riyaagu waa min sifati ahli nifaaq waxaa sifaadkooda ka mid ah walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila xuskoodu waa yaryah walidaalika ruuxa muuminkii kama daalo dikriga alleh laakiin munaafiqu ma xamili karo walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila waxyaabaha aad sifaadkaa kaga fogaan karto waxaa ka mid a karatu dikri اllah ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira munaafiq ma geli karo dikri fara badan oo wuu ka daalaya waayo cibaadadaanu dhadhansanay aayaadkan waxaa ku sugan damu lxayrati wataradud noqnoqodka qofku inuu yani waxa weeyaan laba ka dhexeeyo noqdo laba wajiilo noqdo ceebaynta la caayay mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaula waa sifaadka munaafiqiinta marka iska ilaaliyo dulwajayn inaad noqoto kaana weji ugu tegaya kaana weji ugu tegaya oo xataa qofku isagoo muslim oon gaalba ahayn sida kuwan munaafiqiinta dee inaad muslim laba wajiila a noqotaa waa nooc nifaaqa ka mid a sifaadkiisa iska ilaali weji keliya yeelo warkaaguna ha caddaado waxaa kaloo ku sugan xurmatu muwaalaati alkufaar inay xaaraan tahay gaalo in sokeeyo laga dhigto waxaa kaloo ku sugan cuquubatu muwaalaati اlkufaar tasliiط اlcaduwi calayhim fi اdunya wacadaab اlaakhira cuquubada xidhiidhka gaalada iyo sokeeyenimadooda ka dhalata waxaa ka mid ah in adduunkana gaalada mu'miniinta lagu sallido aakhirana lagu cadaabo aturiiduuna an tajcaluu lilaahi calaykum sulطaana mubiina xujadaasi waa cadaab aakhiro iyo sallidaad adduunyo laydinku sallido waana taa aynu maanta ku nool nahay aynu indhaheenna ku arkayno waxaa kaloo ku sugan atawbatu tajubu maa qablaha tawbadii wixii ka horreeyey way maydhasaa oo waa baabi'inaysaa ila aladiina taabuu waaslaxuu waactasamuu billahi waahlasuu diinahum lilah fa ulaaika maca almu'miniin ilahay raxmadiisa waxaa ka mid a kuwii munaafiqiinta ahaa ee heerkaa gaadhay ayaa haddana la yidhi markay toobad keenaan fa ulaaika maca almu'miniin mu'miniintay wax la qaybsanayaanoo kama duwana waa fadli ilaahay waxaa aayaadka ku sugan laa yucadibu allahu lmu'mina ashaakir ilaahay ma cadaabo mu'minka ilaahay mahadiya dadka waxaa loogu taaglayahay ilaahay u mahadnaqa caafimaad buu idin siiyey cuud buu idin siiyey caruur buu idin siiyey yacni weji buu ku siiyey sharaf buu ku siiyey allahaa mahadi mahadnaquna waa inaad caabuddo oonad caasiin icmaluu aala daawuuda shukra mahadnaqu waxa uu shamlisanayaa waa bilqalbi ictiraafan wa billisaani dikran wa hanaa'an wa biljawaarixi tatbiiqan wa camala carabka inaad ilaahay kaga ammaanto wuxuu ehelka u yahay oo aad ilaahay ammaantood mahadiso qalbiga inaad ka qirto waxaad nicmo haysataba alla inuu ku siiyey xubnahana inaad nicmadaa u adeegsato ilaahay wixii raalli gelinayo oonad rabbi ku caasiyin hada huwa shukru addoommada shukri baa loogu taag waayey wa qaliilu min cibaadiya shakuur baa alla weyli waxaa addoommadayda yar kuwa imahadiya walaa tajidu akarahum shaakiriin haddiise la mahadnaqo waxaa laga badbaadayaa kufraankii iyo gaalnimadii iyo naartii oo jannaa lagu helayaa ilaahay markaa wakaa yidhi maa yafcalu llahu bicadaabikum in shakartum waaamantum wa kaana allahu shaakiran caliima ilaahay cadaabkiina muxuu ku falayaa haddaad rumaysaan oo ilaahay mahadisaan waxba ku fali maayo alla waxau uhi ina almunaafiqiina munaafiqiintu yukhaadicuuna allah ilaahay bay dhakrayaan walxaal bay dhakrayaan huwa allana khaadicuhum iyaga uu dhakrayo waidaa qaamuu markay u kacaan ila asalaa salaada markay u kacaanna qaamuu waxay u kacayaan kusaalaa xaal ay yihiin kuwa caajis oo wahsanaya oo dirqi isku qaadaya yuraa-uuna xaal ay istusayaan bay u kacayaan salaada annaasa dadka walaa yadkuruuna allah ilaahayna ma xusayaan ilaa qaliilan ilaa dikran qaliilaa xus yar mooye wax kale alla xusi maayaan ama ilaa qaliilan ilaa zamanan qaliilaa wakti yar mooye wax kale alla xusi maayaan mudabdabiina xaale ay yihiin kuwo la celceliyey bayna dalik ay bayna alkufri waaliimaan gaalnimada iyo iimaanka dhexdooda kuwo la celceliye xaal ay yihiin oo kolna dhinacaa u dhaqaaqaya kolna dhinacaa u dhaqaaqaya allah waxau ihi laa ilaa haaulaa ay laa mansuubiina ilaa haaulaa xaal ay ahaadeen kuwa aan loo aanaynayn kuwaa mu'miniinta oo aan ku tirsanayn walaa ilaa haaulaai walaa mansuubiina ilaa haaulaa iyo xaal ay yihiin kuwa aan loo aanaynayn oon loo nisbaynayn kuwaa gaaladana oon ku tirsanayn macnaha waxaa looga jeedaa qolana si cad ulama socdaane qolo walba dacal iyo dhinac bay kala socdaan allah waxau ihi waman yudlil illaah ilaahay axadka u lumiyo falan tajida u heli maysid nebi maxamed ow lahu isaga sabiilaa wadda aad ku hanuuniso u heli maysid yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiay laa tattakhiduu ha ka yeelanina alkaafiriina kuwa gaalada ah awliyaaa sokeeye iyo saaxiiba aad jeceshiina ka dhiganina min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadood aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi alla aada u yeeshaan oo calaykum korkiina ugu yeeshaan sultaanan xujo mubiinan cad oo aakhirana uu idinku cadaabo adduunyadana cadowgiisa idinku sallido ma sidaasaad doonaysaan ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ah fi darki alasfali dabaqadda ugu hoosaysay ku sugan yihiina min annaari naarta ah walan tajida una heli maysid lahum iyaga nasiiran waxuu hiiliyo u gargaara ila aladiina kuwii mooyaane oo iyagoo aan naarta ku sugnayn oo dee jannada gelaya waa kuwii ka soo noqday ila aladiina kuwii mooyaane taabuu ka toobad keenay nifaaqa oo wa aslaxuu hagaajiyey camalkay xumeeyeen oo wactasamuu cuskaday billaahi alleh oo wa akhlasuu u barax tiray diinahum diintooda iyo daacadoodana lilaahi alleh fa ulaa'ika kuwaasi maca almu'miniin mu'miniinta la jirkooday ahaadeen oo iyagay wax la qaybsanayaan oo la qaadanayaan wa sawfa yu'ti illaah wakhti dambe ayaa alla u siin doonaa almu'miniina kuwa mu'miniinta ah ajran abaal abaalkaasoo cadiiman weyn maa yafcalu llaahu ilaahay muxuu ku samaynayaa bicadaabikum cadaabkiina muxuu ku falayaa waxba ku fali maaye waa istifhaam bimacna nafyi oo ay laa yucadibukum haddaad maada naafiye ka dhigtana maa yafcalu llaahu waxba ku fali maaye alleh bicadaabikum cadaabkiina in shakartum haddaad ilaahay u mahadnaqdaan oo wa aamantum aad rumaysaan wa kaana allah ilaahayna waxa u ahaaday shaakiraa kii addoommadiisa ugu mahadnaqaya wanaagay sameeyaan oo mahadnaqa allena waxa weeyi qofka wanaagga sameeyana inuu ku ammaano inta uu sameeye abaal ka badan oo ka fara badanna uu siiyo wa kaana allaahu alla waxa uu ahaaday shaakiraa kii u mahadnaqaya mu'miniintu wanaagga ay sameeyaan ku mahadinaya caliiman ee cilmi badan wallahu aclam